ilabs waxaa wada agaasimay dr batricia kuul iyo dr andrew melzof dr kuul waa khabiir luqadda xilliga hore iyo kobaca maskaxda cilmi baadhisteedu waxay muujinaysaa sida waayo aragnimada xilliga hore ee carruurta ay luqadda u beddesho maskaxdooda shaqadan waxay ku leedahay saamayn weyn kobaca waxbarashada iyo nairosaynska waayarada maskaxda carruurta dor melsof waa khabiir adduunka oo dhan laga yaqaan oo qaabilsan kobaca dhalanka iyo carruurta cilmi baadhistiisu ku saabsan kudayashada dhalanku waxay beddeshay fahamkeenna kobaca garashada bulshada iyo koritaanka maskaxda cilmi baadhistan waxay caawisay qaabaynta siyaasadda iyo dabaqada